waxaan haddana jeclahay oo markana leenka si toosa ugu jirta ayada oo ku sugan dalka maraykanka fanaanada soomaaliyeed ee saado cali warsame oo dadku ay si aada wada garanayaan saado ciid wanaagsan marka hore ciid wanaagsan jaysa waa idin salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay inaad xarunteennii magaalo madaxda igala hadlaysaan dadka muqdisho jooga dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan leeyahay ilaahay hayna guuleeyo waxaan leeyahay shuushka haynaga qaado cadowga haynaga qabto sharafteena iyo magaceen ilaahay haynoo soo celiyo dhexda marada ku xidha wadanka daafaca niyadiinana dhisa waynu wanaagsanaan doonaa ciid wanaagsan sanadkaas sanadkiisa iyadoo dalka soomaaliyeed oo dhan calanka buluugi ka wada lulanayaan ilaahay u rajayna sidaa ilaahay u barya ciid wanaagsan maamutaado reer muqdisho haddii aan ahnay ciidan waxa ay noo tahay laba ciid waa mida koowaad ee ciid laadixade iyo mida labaad muqdisho oo xur ah sidoo buu yahay dareenkaaga dareenkaygu aada buu u sarreeyaa muqdisho sida ay xorta u tahay waxaan ilaahay ka baryayaa inay soomaaliya oo dhamme xor u noqoto dadkeenu meelay joogaanba waa isku wada mid waa isku wada aragti waa isku wada xanuun haddii meel laynaga haysto meesha fayoobina way bugtaa marka muqdisho maanta waan ku faraxsanahay inay xor noqoto waxaan aada uga sii faraxsanaan lahaa dalkeenna oo dhan oo wada xora ilaahayna saasaynuu baryaynaa guulaysta idinkuna dadaalka halkaa kasii wada waayahay dabcan ciid markii la dhaho waxaan filayaa soomaalidu dabeecado badan bay leedahay qof walbana waxbuu maalinta ciidda a jeclaan jiray ha noqoto xagga cunnadoo kale inta badan hadda ciidul adxada bay ka duwan tahay ciidda kale oo dadku xagga hilibkii iyo macmacaankii waxyaabo badan bay isku daraan maxaa maankaaga dib uu gocanayaa marka qof soomaaliya jooga ama muqdisho kale intuu kula soo hadlo ciid inay tahay haddana uu ku xasuusinayo wuxuu maankaygu dib u gocanayaa anigu waxaan ahaa ciyaala xamar baan ahaa xamar baan ku koray anigu marka maankaygu dib u goconayaa quruxdii xamar sidadkii laydhanku ku xidhnaan jireen oo aanu dhex mari jiray caleemihii iyo ubixi aanu isdhaafsan jiray iyo xalwa hilaal weli xamar xalwooyinku xalwi hilaal iyo kuwo kaloo badan baa hadda soo baxay oo magaaladii dhan waa wada xalwo jaysanka dhex gale in badan waxaa raadinaysa maamisaado inay kugu jawaabto hilib baan jeclahay laakiin waan kaa guulaystay aniga bay raacday xalwada bay jeceshahay kolley dabcan hilibkuna ma necbasaan isleeya may may hilibka la jeclo soomaaliynu nahay laakiin raarxamad aada u jeclaan jireen xalwada
waayahay laakiin ka waran maalinta ciidda oo kale maxaad isla dabeecad ahaan qofku waxbuu jeclaada anigoo kale maalinta ciidda waxaan jeclahay subaxii inaan hilib cuno macmacaanka kama tago deeqoo kalena sidaas oo kale hadda waxaad joogtaa maraykanka ka waran farqiga udhexeeya ciidda hadda goobta aad joogto iyo markii xamar oo kale maalin ciida aad joogto farqi weyn baa udhexeeya wadankan aanu joognaa waa wadan gaalaad de sida chrismaska looga qiimeeyo wadamada gaalada ayaa dhulkeena iyo dhulka muslimkaba dee looga qiimeyn jiray marka farqi weyn baa udhexeeya inay ciid tahay inayan ciid ahayn aduunba aqalkaaga dhexdiisa ku boodboodayo oga cidiba dee lama socoto laakiinse waxaanu niyada ku xidhanaa dhulka iyagaa soomaaliyeed iyo dalalka muslimka ah ayaanu niyada ku xidhanaa waanu idaacad aanu tifiyada ka daawanaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu dib ugu noqono dalkayagii isagoo nabada anagoo caafimaad qabna o aanu ku ciidno maamsaado maadaama aad tahay fanaanad la yaqaano oo dalkeena soomaaliya aada caan uga ah soomaalidana ay aada u xiiseeyaan maxaad ugu talagashay shacbiga soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya maanta oo ciid ah waxaan ugu talagalay inaan u duceeyo inaan idhaahdo qalbiga khayr u sheega inaan idhaahdo geellaba jir soo wada mar adduunyadaas hore u martay dhibta way soo wada martay teenna ku ka daran bay soo martay ha qalbi jabina waynu ka baxaynaa waxaynu jeclaan doonaa dalkeena iyo gobanimada iyo calankeena aynu jeclaan doonaa markaynu dhibtoono markaas aniyad jabina dadaala maxay dahay ilaahayna tala saarta wadankiina u shaqaysta ka dabada jiro u soo noqo ka gudaha joogo u dadaal wadankiina wax kala soo baxa wax soo saar samaysta baryo aadame ha sugina gacanta ha hoorsanina waxaynu leenahay baddii iyo webigii iyo ciiddii baynu leenahay marka inaynu beeranno kalluunkeena la soo baxno aynu inagu dad iska dhigno ayaa la rabaa haddii wax lagu siiyo waxaad noqonaysaa qof laleeyahay mar haddii wax lagu siiyo marka waa inaad ka xorowdaa lahaanshaha wadankiina wuxuu qabsada waxaan jeclahay haddaad haysaan inaad u saartaan dadweynaha heestii soomaali weyn ayaan idin odhan lahaa maanta waa tahay heesaas dabcan ee, mar walbana dhegeystayaasha waynu u gudbinaa wayna maqlayaan laakiin waa maalin ciid inkastoo ee, aynan kula ballamin haddana wakti ee, kooban aanu kusoo wacnay dadku hadday maqlaan fanaanada saada cali ayaa barnaamijka nagala qaybgelaysa ama leenka ku jirta ee, durbo qofku wuxuu go-aanayaa fariinta ay sugaan ahaan ku oran doonto maxay tahay marka fariin aad ama qaab sugaaneed ee ugu gudbinayso soomaalida ku dhegaysanaysa ee hadda ma jirtaa waxaan u malaynaya de suugaantayda inta badanba inaad haysaan ayaan jeclahay marka horta maanta inagu dee waxaynu u badannahay xagga wadanigaan u badannahay baan u malaynayaa waxaan idiin sheegayaa wadankeenii soomaaliyeed in ummadeenu meel kastoo ay joogtaba dareenka iyo xanuunka ay wada qabto hadda hees ugu dambaysay marka aan sameeyey oo la yidhaahdo xaqiiq ayaan doonaya ereyo kooban inaan idinka soo qaado inaan idha inaan idhaahdo damiirkiin inuu xumaaday dami- soomaalida qaar xujowday cadowgii xaaweeya aadan xabaddu ay naga dhexaysay dhulkeennii xeeladaystay ayaad u xamaalaysaan berbera xeebteedii qaaday xaruntii boosaaso yeelay xawli buu ku socdaa kismaayo xamar buu in yar ula jiraa raggii buu wada xasladay xininyihii buu ka siibay xaaraan buu ku wada aroosay xayow durunay dhahaan marka taasaan idiin sheegayaa dalkiina ilaashada dantiinana ilaashada midnimadiinana ilaashada damiirkiinana ilaashada guulaysta ayaan idin leeyahay waa tahay maamo ciid wanaagsan siid wanaagsan Een, waa tahay taasina waxay ahayd fanaanada caanka ah sada cali warsame oo ku sugan cariga maraykanka oo barnaamijka nagala qayb qaadanaysay si toosana qadka telefoonka ugu jirtay hayaa cajibta